shirka iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee puntland hirshabeelle iyo koonfur galbeed shir ay isugu yimaadeen madaxweynaha siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ayna ka qayb galeen wasiiro ka tirsan saddexda maamul ayaa ka dhacay magaalada garowe labayo tobanka bisha may labada kun iyo sagaaliyo toban shirka oo ay martigelisay puntland waxa uu qayb ka yahay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah sida uu qabo qodobka konton iyo labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya shirkan oo looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada federaaleynta dalka amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga tayeynta hay-adaha dowladda iyo isweydaarsiga xogaha iyo khibradaha waxaa ka soo baxay qodobada soo socda dowladaha puntland hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaa ka go-an xoojinta midnimada soomaaliya iyo taabagelinta dowlad federaal ah oo ku dhisan dastuur cadaalad iyo saraynta sharciga labo saddexda maamul waxay ka wada shaqayn doonaan dhammaystirka iyo hirgelinta nidaamka federaaleynta dalka iyagoo iskaashi arrimahaasi kala samaynaya maamulada kale ee dalka iyo dowladda federaalka ah saddex waxay yeelanayaan saddexdan dowladood iskaashi ballaaran iyadoo la samaynayo guddiyo farsamo oo ka shaqaynaya hirgelinta heshiisyada iskaashi ee dhinacyada federaaleynta amniga ganacsiga horumarinta hay-adaha dawliga ah iskaashiga arrimaha bini'aadantinimada iyo xalka waara ee barakacayaasha afar waxaa la isla gartay in layska kaashado guud ahaan amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo isweydaarsiga xogta iyo dembiilayaasha shan puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato khibrad iyo dhaqaaleba dhammaystirka iyo tayeynta hay-adaha dowladeed ee maamulada lix wuxuu shirku taageerayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorshaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah kaasi oo kusoo idlaaday toddobadii may labada kun iyo sagaaliyo toban magaalada garowe ugu dambeynna qodobka toddobaad shirku wuxuu taageeray warmurtiyeedkii iskaashiga wasaaradaha maaliyadaha ee xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee soo baxay labayo tobankii may labada kun iyo sagaaliyo toban kaasi oo ay si cad ugaga hor yimaadeen xeerka cashuuraha dalka ee wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya uu horgeeyey wada tashi la-aan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya toddobada qodob ayuu warmurtiyeedku